wasiirka amniga ee soomaaliya ayaa sheegay in xilkii laga qaaday taliyayaashii booliiska iyo nabad sugidda ee degmada xamarweyne kadib dilkii maalintii arbacada ka dhacay magaalada muqdisho ee loo geystay xubin ka tirsan mas-uuliyiinta ururka haweenka waa canab cabdulaahi xaashi iyo wiil ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka soomaaliyeed batuulo axmed gaballe warbixin arrintaasi ku saabsan waxaynoo hayaa ismaaciil xuseen farjar
wasaaradda amniga ee soomaaliya oo maanta soo bandhigaysay natiijo hordhac ah oo ka soo baxday baadhis lagu sameeyey habkii loo dilay haweeney iyo wiil ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka soomaaliya maalinnimadii arbacada ayaa wasaaraddu ku sheegtay in haatan ay xabsiga dhigeen qof loo tuhmayo in uu dilkaas ku lagu lahaa waana kan wasiirka amniga ee soomaaliya maxamed abuukar islow oo arrintaa ka hadlay sidii aan hore u balan qaadnay waxaan shacabka soomaaliyeed la wadaagaynaa natiijada howlgal weyn oo ay qaadeen wasaaradda amniga qalinka boliiska iyo nabadsugidda horumarka laga sameeyey kiiska waxaa la xiray shaksi lagu tuhmay inuu ahaa qofkii rasaasta ku furay gaarigii la weeraray shaksigaas iyo gaarigii u watay waxaa ku socda baaritaan dheeraad ah oo lagu xoojin doono kadibna cadaaladda la horkeeni doonaa xilligii falkani dhacay wasiirka amniga oo warbaahinta la hadlay isaga oo ka cadhaysan in aan gacanta lagu soo dhigin dadkii falkaas ka dambeeyey ama goobta ay ka baxsadeen ayuu maalinnimadii khamiista u sheegay hoggaanka laamaha ammaanka in haddii aan gacanta lagu soo dhigin dadkii falkaas ka dambeeyey in ay sababi doonto in saraakiil badani ay xilka waayaan ama isaga xilkiisaba ay saamayn ku yeelato magaaladu waa xirnay waxaan ogsoonnahay inuunu gaari dhaafi karin uunu u bixi karin jidcadyaashu waa xirnay dadku waxaa la gelshay cidhiiri haddana suuqa xamarweyne in dhacdo ay ka dhacdo aan niraahdo way baxsadeen taas wax la yeeli kara maaha mana ma dhici doonto haddaan keeni weyno dadka haddaan sheegi weyno dad badana xabsi u galaya dad badanna xilkooda ku weydino hadduu ilahi rabbi subxana wa tacaala haddii kale soo maaha
hase ahaatee maanta oo ahayd xilliga la filayey natiijada hordhaca ah ayuu wasiirka amnigu wuxuu ku dhawaaqay in uu xilkii ka qaaday saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka islamarkaana xabsiga la dhigay iyaga iyo askar kaleba waxaa ka gaabay mas-uuliyadeed iyo dayac u xiran taliyayaasha ciidamada boliiska iyo nabad sugida ee degmada xmarweyne waxaa xabsiga la dhigay laba iyo toban askari oo ku kala qornaa labadii isgoos ee midna weerarku ka dhacay midna ku dhawaa goobta weerarka waxaan xilka ka qaaday taliyaha nabad sugidda iyo taliyihii boliiska ee degmada xamarweyne waxaa tallaabo laga qaadi doonaa taliyayaasha iyo askartii dayacay shaqadii loo xilsaaray ama ka gaabiyey waajibaadkooda
wasiirka amniga ayaa sheegay in dhaqso loo soo gebagabeeyo baadhista ku aadan kiiskan islamarkaana wuxuu madax uga dhigay taliska boolisku inay ka gacan siiyaan howlaha baadhista hay-adda nabad sugidda oo arrintan ku daba jirta waxaan kiiskan u xilsaaray guddi uu madax u yahay taliska booliiska oo gacan siin doono ciidamada nabad sugidda ma aha markii ugu horreysay ay baxsadaan dad dil ka fuliyey magaalada muqdisho hase ahaatee tallaabadan ayaa kaga gedisan kuwii hore in wasaaradda amnigu ay baadhista ku lamahnaysay tallaabo ay ka qaaday saraakiil amni oo ay ku eedaysay in aanay shaqadooda u gudan sidii loo faray in ay u qabtaan iyo sidoo kale in ay wakhti u qabatay xilliga baadhista lagu soo gebagabaynayo
aad iyo aad buu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi ina la socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a washington